hawshan xalayto ka qabsoontay mubaarak eryadiisa waxay ka mid ahayd howlgallo waayadan dambe si joogtaa looga hayay cadowga oo lagu ugaarsanayey waxaa la weerarayna waxay ahaayeen inta badan hadda maalmaha dambe baabuur qarax yani ama lagu xirayo oo la ogaaday ama aba lagu soo xiray duqaynta mubaarak ka dhacday marka waxaad leedahay gaari walxaa qarxa sida ayaa lala beegsaday sida ay noo xaqiijiyeen de anagu hadda meesha kuma sugnin sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku shaqada lahaa waxay ahaayeen uun waxaa waayadan dambe la dartilmaamedsanayey baabuurta qaraxa lagu soo xiro sida gaarka u isticmaalaan saraakiishu marka noocyadaa ayay ahaayeen inta badan wa waa gartay marka gaarigan xaguu ka soo baxay xaguuse ku socday gaarigani waa sonaha waxay ahayd wakti dhexe saq dhexe ayay ahayd wuxuuna ahaa meesha lagu duqeeyey waa mubaarak maa weli mahayno al-shabaab waxay leedahay gaariga wuxuu ahaa gaari qudaar siday oo caasi ah baraha bulshada iyo wasiirada taageeraha al-shabaab bay soo dhigeen sawiradiisa oo ay leeyihin wuxuu ahaa gaari qudaar sida oo maaragtay mubaarak ka tegayey maahayn gaari walxaa qarxa sida oo maaragtay shabaab ay shaqo ku lahaayeen
horta nimankan sharwayaasha de waa shaqadooda inay qariyaan wixii jira ay si kale u rogaan marka taas yani iyaga sheegashadooda dee suurtagalba maaha inay qirtaan weligoodna lama arag waxay qirteen haddaan su-aal kale ku weydiiyo maalmihii u dambeeyey qaar ka mida saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku eedeynayey madaxda qaar ka mid a degmooyinka iyo maaragtay gobolka shabeellaha hoose oo ay leeyihiin waxay kicinayaan dadka oo ay ka horkeenayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo u sheegaya in isbaarooyin ay dhigtaan eedeynta maxaad kaga kaga jawaabaysaa maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo degmooyinka maamulka degmooyinkaba inta aan ognahay cid hadda shabaab la shaqaysa ama ku lugliga kuma jirto waan arkayay horta eedeyntaasi waxay ka timid genaraal xaafad runtii waan ka xumahay ma aha eedeyn meesha qabata waana sii darataasi meesha taalla runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cid cad ama maamul ah ama shacab ahi ma jirto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa kuwii aanu la shaqaynaynay waa kuwii aanu wax walba oo aan awoodno aanu la samaynaynay waxaa naga dhexeeya iskaashi waxaa naga dhexeeya wada shaqayn haddii runta la sheegana macnaheedu maaha in shabaab la yahay